أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalus saaka idiin hayso kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah shir lagu waday inuu dhex mara dowladaha shiicada iiraan iyo isliibiyadda maraykanka ayaa dib u dhacay iyadoona xog laga helayo sababaha keenay dib u dhacaas howlgal alabeegsi cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay weerar lagu dilay sargaal iyo askar ka tirsan sahyuuniyadda yuhuudda ayaa ka dhacay koonfurta dalka lubnaan wilaasaamiga shabeelle ayaa soo badhig askar toobad kenyaana oo ka soo baxay safka murtadiinta munaasabad lagu soo gebagabeynaya xamlad dacwiya oo bilooyin socotay ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada mudug maamulka islaamiga degmada bu'aal wilaasaamiga ee jubbada dhexe ayaa goofagaaraha ku guuy waxyaabaha dhacay kadib howlgal ciidanka xisbada ay ka sameeyeen suuqa degmadaas munaasabad shahaadooyin lagu gadoonsiinaya soddon arday oo ka qalin jibisay mu'asasada almiftaax faraceeda degmada tiyeglow ayaa ka dhacday degmadaas waa subaxnimo sibtiya taariikhuna ay ku beegan tahay shanta bisha muxaram sanada hijiri walaalayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan shir lagu waday inuu dhex mara dowladaha shiicada iiraan iyo isliibiyadda maraykanka ayaa dib u dhacay iyadoona xog laga helaya sababaha keena dib u dhacaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame abuushiiba kadib markii uu dib u dhacay furitaanka wareegii koowaad ee wadaxaajoodka maraykanka iyo iiraan ee lagu waday inuu jimcihii shalay ka bilowda switzerland dadaalada diblomaasiyadeed ayaa weli socda si dib loogu bilaabo wadahadallada labada dhinac loogana gudbo khilaafaadka jira iyadoo la beegsanayo heshiis nabadeed oo joogto ah oo kama dambays ah oo ku salaysan heshiiska isafgaradka ee ay labada dal saxiixeen iyadoo dunidu ay sugaysay inuu kulanku ka furmo deegaanka buuraha ee brugnest ee switzerland haddana tan iyo fiidkii khamiiste waxaa soo baxayay calaamado muujinayay in geedi socodka uu hakadgalay ka hor intaanu bilaaban warbaahinta oxios ayaa soo xigatay sarkaal maraykan ah oo sheegay in ergeyga maraykanka ah ee madaxweynaha saliibiga donald trump steve witkof uu u safri doono switzerland si uu u qabto wareegga koowaad ee wadahadallada iiraan ee ku saabsan heshiiska nucleerka ee suurtagalka ah sidoo kale oxios waxay sheegtay in jared kushner oo ah wakiilada trump uu horeyba ugu sugnaa switzerland ilox ogaal ah ayaa tilmaamay in wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan cabaas ciraaqji uu qorshaynayo inuu isna u safro switzerland inkastoo qorshahaasi uu weli isbedeli karo warku wuxuu intaa ku darayaa in ciraaqji uu qaar ka mid ah dhiggiisa u sheegay in xabad joojinta lubnaan ay tahay arrin aad muhiim ugu ah teheraan islamarkaana iiraan ay rabto inay aragto xabad joojinta oo dhab ahaan dhaqan gashaa ka hor inta aan u safrin switzerland wasaaradda arrimaha dibadda ee switzerland ayaa horey u shaacisay in la baajiyey kulankii la qorsheynayay jimcihii balse waxay caddaysay in weli ay diyaar u tahay fududaynta wadaxajoodyadan waxay intaasi ku dartay in diyaargarowga la xiriira kulanka burgenstock oo weli socdo inkastoo aan la cayimin taariikh cusub oo kulanka lagu qabanayo arrinta lubnaan ayaa ah sababta ugu weyn ee dib u dhigtay wadaxajoodyada maraykanka iyo iiraan oxios waxay sheegtay in wadahadallada dib loo dhigay sababo la xiriira dagaalada u dhexeeya sahaynada iyo maleeshiyaadka isku magacaabay xisbullah sidoo kale shabakadda c n n ayaa soo xigatay ilo sheegaya in iiraan ay dalbatay damaanad qaad oo ku saabsan joojinta weerarada sahaynada ee lubnaan ka hor inta aanay bilaabin wadaxajoodyada switzerland iiraaniyiintu waxay ku doodayaan in heshiiskiisa afgaradka uu dhigayo in dagaalada lagu soo afjiro dhammaan furimaha dagaalka oo ay ku jirto lubnaan hase yeeshee maraykanka iyo sahaynada weli waxay isku khilaafsan yihiin arrintan iyadoo talaabiib ay sii wado weeraradeeda wasiirka arrimaha dibadda ee bakistan maxamed isaaq daar ayaa sheegay in sabab kale oo dib u dhigtay wadaxajoodyada ay tahay in mas-uuliyiin iiraaniyiin ah ay ku mashquulsan yihiin munaasabadda bisha muxaram wuxuu tilmaamay inuusan jirin caqabad dhab ah oo hortaagan bilowga wadaxajoodyada isagoo carabka ku adkeeyey in lagu dhammeeyo lixdan maalmood gudahood sida uu ku xusan heshiiska is-afgaradka inkastoo iiraan ay ku dhawaaqday dib u dhaca kulankii jimcaha haddana waxay xaqiijisay inay qorshaynayso kulan cusub oo maalmaha soo socda la qabto afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ismaaciil baqaayi ayaa sheegay in dalkiisa uusan ku degdegin qabashada kulanka isagoo tilmaamay in horumarka wadaxajuudyadu uu ku xirnaan doono sida loo fuliyo qodobada heshiiska isafgaradka wuxuu sheegay in wadatashyada ku saabsan marxaladda xigta ee wadahadallada ay ku socdaan dhexdhexaadiyaan lana shaacin doono faahfaahinta marka xaaladdu diyaar noqoto wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabaas harakji ayaa wadahadal teleefon oo kula yeeshay dhigiisa bakistan isagoo sheegay in maraykanku uu mas-uul ka yahay joojinta dagaalada dhammaan furimaha oo ay ku jirto lubnaan wuxuu ka digay cawaaqibta ka dhalan karta haddii la jebiyo heshiiska isafgaradka ee la saxiixay arbacadii sidoo kale ku-xigeenkiisa siciid khadiib saajah ayaa sheegay in tehraan ay isu diyaarinayso wadaxaajoodyo muhiim ah isagoo xusay in heshiisku dhigayo shan qodob oo si degdeg ah loo fuliyo dhanka kale muxsin rida oo ka tirsan golaha talabixinta danaha qaranka ee iiraan ayaa sheegay in heshiiska kama dambaysta uu u baahan yahay inuu noqdo mid sharci iyo farsamo ahaan aad u sax ah islamarkaana waafaqsan dhammaan dalabaadka tehraan wuxuu sheegay in iiraan ay codsatay in ciidamada maraykanku ay ka baxaan hareeraha iiraan soddon maalmood gudood marka heshiiska kama dambaysta ah la gaaro hase yeeshee wuxuu ka digay in maraykanku uu si ciriiri ah u fasiran karo ereyga hareeraha iiraan taasoo tehraan aysan aqbalayn maalintii khamiistaheed aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne ku-xigeenka maraykanka d j van uu baajiyey safar uu ugu socday switzerland si uu ula kulmo wafdiga iiraan sidoo kale ra-iisul wasaaraha bakistan sheekh xaasan shariif ayaa dib u dhigay safarkiisii switzerland kadib markii heshiiska safgaradka si elektroonig ah loo saxiixay arbacadii lasoo dhaafay madaxweynaha maraykanka iyo kan iiraan masuud basajkiyan ayaa si elektronig ah u saxiixay heshiisii safgarad ah oo lagu doonayo in lagu soo afjiro dagaalkii ay washington iyo tel aviv ku qaadeen iiraan sideed iyo labaatankii febraayo sida lagu sheegay warbaahinta heshiiska kumeelgaarka ah waxauu dhigayaa in maraykanka iyo iiraan ay si degdeg ah oo joogta ah u joojiyaan dhammaan howlgallada militari ee dhammaan furimaha dagaalka oo ay ku jirto lubnaan bakistan oo hormuud ka ahayd dhexdhexaadinta ayaa sheegtay in heshiisku dhaqan galay iyadoo iiraan ay dib u furayso marinbiyoodka hormuus halka maraykankuna uu bilaabayo qaadista go'doominta badeed ee iiraan saaran jasaaka allaahu kheyran walaalka abuushiba howlgallala beegsay cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay tiro madaafiica ku garaaceen xerada askarta xabashida etoobiya ee degmada qansax dheer oo ka mid ay goobaha cadowga allah duulaanku kaga sugan yahay degmadaas waxaana madaafiicda ay ku dhaceen gudaha xeradaas wiila saamiga shabeelle ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen faysal mahad soomaali askarigan toobadkeenka ah waxaa lagu soo bandhigay deegaanka califooldheere degmada mahadaay ee wilaayadan islaamiga ee shabeellada dhexe waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee loogu yeero bolis militaro waxa uu ku soo tababartay dalka yuganda muddo lix bilood ah waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii murtadiinta ee sannado ka hor duulaanka ku soo qaaday wilayaadka islaamiga ee dhaca bartamaha soomaaliya waxa uu ka mid ahaa si gaar ah maleeshiyaadkii murtadiinta ee duulaanka ku qaaday magaalada ceelbuur ugu dambaynna halkaa isaga baqacraray in muddo ah oo cadowga uu la shaqaynayay ugu dambayn waa uu ka toobad keenay markii toobada loo qabtay kadib idaacadda andalus ayuu waraysigan siiyey maxamed axmed maxamuud tababarkii wuxuu ahay uganda waxaan ku maqnaayay lix bilood walaadoo kun adiga labaatiyo saddexda ay eeday haddana waxaa rabaa in xurriyadeedii laysiiyo adiga waxaa haynay guuta camal adiga bolis militari tababarka bacdi xamaraa kasoo degana shaqada in ugu horeyso aan qabanay waa baxnay ilaa ceelbuurana geey maya ceelbuur anigu waxaan ku siinaa meesha walaahi dhaqamadooda waxaan un hadda un ka imaado waa un adiga oo aan soo arka dhacwaa jiryaa adiga dhaw meel walbuu ka jiryaadi dhacwaa dhacya adiga laakiin waa maralewalaahi maxay aheeday habartii adooga ayaa ii baahan maxay aheeday meeshaas horta meel aan kasoo ahaado waaye wax aan ku hayana ma jiraan waxaan rabaa muga in xorriyadeedii laysiiyo ammaan aan helo ammaan laiga helo deegaanadii ku noolaado maya ma shaqeeyayso ma undhaaba kahay balanaan qaada
waayahay waa lagu soo dhoweeyey waa lagu keenay wax dhibaato ah oo aad la kulantay ama jirdil ah ama xarig ah ama dhibaato kale ama jiraan maya waanku mahadsantiin maya been waa waxaas mana jiraan saaxiibaha ka soo tagtay maxaa leedahay ninkii raba waa kasoo bixi karaa ninkii rabana waa la jiri karayaa laakiin mar la arka baasaa tiisa maalinta arkaayo wax dhibaata inana jirino xuriyadeedii laysiinayo habartii adoogay aan ka duca qaadayo intaasi kadib aabbaha dhalay askarigan taa'ibka ah ayaa sidoo kale la hadlay idaacadda andalus waxa uu ka warramay qaabka uu wiilkiisa ugala soo baxay safka gaalada islamarkaana fariin u diray waalidiinta kale ee ubadkoodu ay gaalada ku maqan yihiin curadkayga waaye wiilkayga waaye maaragtay orin raalli kama hayn mar kuu kilaaye haddana maaragtay waxaan anaa waca eri maaragtay meeshaas faa'iida ma leh ee waxaad yeelaysaa ka imaw maha saare khayr malehna ka soo kac waayahu uri waa ka soo kacay hadduu ka soo kacayna ee maaragtay waa uun ka soo warbaxsho waxaan iri saanaan rabaa canugaasaan rabaa in maaragtay meeshaas lagaga waxeeyo waa lagaa yeela ahaana laga dhahe waana la samayhaa ee maaragtay la imaw waalidiintaas waxaan dhihi lahay ilmaha hore maaragtay waa ka soo ceshadaan meeshaas canugii ee caasi ahe waa caasiyo waryeelima canugaan caasi ahayn meeshaas laga soo celsho maaragtay hoyaan yaan lagu dhumin
maamulada islaamiga ah ee ka dhisan wilaayada shabeellada dhexe ayaa siyaabo kala duwan u soo bandhiga askar firxad ah oo ka soo toobadkeena falka gaalnimo ee ay ku dhaceen dhowaan ayay ahayd markii maamulka islaamiga ee degmada miirtaqwo uu soo bandhigay askari toobadkeen ah oo ka soo goostay murtadiinta ku sugan magaalada muqdisho jasaaka allaahu kheyran walaalka faysal soomaali munaasabad lagu soo gebagabeynaya xamlad dacwi oo bilooyin socotay ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaaya saamiga ee mudug tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed muddo toddoba bilood ah wilaayada islaamiga ah ee mudug waxaa ka socday xamlo ballaaran oo dacwi ah taas oo fulinteeda uu lahaa maktabka dacwada ee wilaayada xamladan ayaa loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee muscab ibni cumayr waxaana shacaar looga dhigay ajiibu daaci allah waxayna xamladan ka qabsoontay degmada camaare iyo deegaanka bacadweyne ee wilaayada muduga duruus kala duwan ayaa lagu qaadanayay xamladani waxaana muddada toddoba bilood lagu dhameeyey tafsiirka qur-aanka oo mid ka mid ah culimmada wilaayada ka akhriyay degmada camaara waxaa xamladaasi ka faa'iidaystay macallimiinta dugsiyada qur-aanka dhallinyarada haweenka iyo bulshada qaybaheeda kale waxaana xalaqaadkaasi dadkii ka faa'iidaystay ay gaarayeen in ka badan boqol ruux xafladdii gebagabada xamlada ayaa laga jeediyey kelimaad kala duwan waxaan ugu horreyn ka hadlay mid ka mid ah ducaadda oo ka warbixiyey xamlada waxaan joognaa xaflad lagu qatimaayo xamlad xamladaas magaceeda waxaa la yidhaahdaa muscab ibnu cumeer shicaarkeedana waxaa la yidhaahdaa ajiibu daaci allah waxayna xamladaas lagu talagalay oo ay socotay toddoba bilood horta xamladu waxay ka dhacday labada deegaan oo kale ah bacadweyne iyo camaaro xamladu marka waxay shamlinaysay xalaqaaday shimlinaysay oo xalaqad ka socotay waxaa jirtay degmada camaaro oo ilaahay fadligiisa lagu dhameeyey tafsiirka qur-aanka kariimka waxaa kaloo jiro xalaqaad degmada bacdweyne u qatimay oo iyagana lagu baranayay kutubta khayriga oo ah kala ahaa tafsiirka qur-aanka kariimka lix jus waxaa kaloo lagu qaatay oo masaajidka ragga loo dhigay mukhtasar tajriid tawxiid waxaa kaloo la qaatay silaax almujtamac afartaas xalqood ayaa shamlinaysa waxyaabaha kaloo marka ay shamlinaysay xamladu waxay ahayd dowrad dhowr dowro ayaa ku kulansanaa xamlada oo xamladu dadka dhan oo labada deegaan joogo way gaartay walilaahi alxamdu walminna waxay gaartay macallimiinta dugsiyada waxay gaartay macallimiinta iskuulka waxay gaartay muwaadiniinta iyo a'immada masaajidda waxay gaartay dhallinyarada oo rag iyo dumarba iska leh marka dadka ka faa'iidaystay xalqaadkaas tiradoodu waa boqol iyo toban dadkii ka faa'iidaystay dowraadkan aan soo sheegnay oo hadda afarta ahayd dadkaasna waxay ahaayeen sagaashan iyo saddex qofood intaas kadib ardayda ka faa'iidaysatay xamlada ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ay ku soo bandhigeen qaar ka mid ah wixii ay ku barteen xamlada iyadoo sidoo kale qaar kale oo ka mid ah ay ka warbixiyeen xamladii laga sameeyey deegaanadooda hum kuwaas alladiina kuwii waaye yaquuluuna dhahayeen laa tunfiquu ha nafaqaynina calaa man cinda rasuulillaahi rasuulka ilaahay agtiisa kuwa ahaaday ha nafaqaynina xataa yanfaduu ilaa ay ka kala cararaan welilaahi alla ayuu u sugnaaday khasaa'inu samaawaati samaawaadka khasnadihiis ayaa alla ayaa iskale iyo walardi ardaa لكن المنافقين منافقين لا يفقهون من قرنايا ولا في الأولى صلاة الحاضر من بعد ما جمع فاسمع خبري ولا في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء ثم بنى المسجد في القباء ومسجد المدينة القراء ثم بنى من حوله مساكنا ثم أتى من بعد في هذه السنة ثم بنى من حوله مساكنا ثم أتى من بعد في هذه السنة waxaan ka mid ahay dadkii ardayda ahaa oo joogay degmada bacdweyne Een, xamladii toddoba bilood socotay oo diiniga ahayd oo walaayadu ay ka waday degmada bacdweyne oo loogu magac daray xamladii muscab bin cumeyr raggii xamladaas wax ka qaatay casharadii qaatay baan ka mid ahaa casharadii laga soo jeedinayay een, masaajidka xalaqaadkaas baan ka mid ahaa Een, wax badan baan ka faa'iidinay magacaygu waa umu jamaala waxaan ka mid ahay gabdhaha muslimaadka ah oo ku nool deegaanka camaare ee wilaayada mudug waxaa noo soo socotay xamlo dacwi ah oo la yidhaahdo muscab bin cumeyr shacaarkeeduna uu yahay ajiibu daaci allah waxaa deegaanada bacdweyne iyo camaaro maktabku noo soo diyaariyey dacwadaas waana ka faa'iidaysan in badan oo gabdhaheena muslimaadka ka mid ah oo deegaanka camaaro ku nool waana mahadsan yihiin walaayada ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay mid ka mid ah odayaasha deegaanada laga fuliyey xamlada isagoo sheegay in dad fara badan ay ka faa'iidaysteen duruusta diiniga ah halkan anigu culummada iyo ardaydu waa gaar anigu waxaan ahay odayaasha deegaanka waxaan halkan ka caddaynaya walaayada islaamiga kitaabihii ay ka akhriyeen degmada bacdweyne ee noo soo bandhigeen in dad badani ku faa'iiday kana faa'iidaystay ayna barteen aan uga mahad celinayno waxaan kale oo mahad celinaynaa ciddii soo abaabushay iyo ciddiina soo gaarsiisay iyo wa- macallimiintii akrinayay ee carabka nagu barayay iyo intii ka soo shaqaysaba ajar iyo xasanaad aan la koobi karin allaha ka siiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xamladan ayaa ah mid si weyn ay uga faa'iidaysteen bulshada wilaayada muduga islamarkaana cilmi fara badan ay ka kororsadeen taasoo ay bixinayeen culimmada iyo ducaadda maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee muduga jazaaka allaahu kheyran walaalka marwan maamulka islaamiga degmada bu'aal wilaaya islaamiga ee jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku gubay waxyaabaha dhacay kadib howlgal ciidanka xisbada ay ka sameeyeen degmadaas tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen cuhmaan dhuubow iyadoo qaybka ah howlaha shaqo ee maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale uu ka sameynayo gudaha degmadaasi iyo deegaanada ku dhowdhow waxaa maamulka islaamiga ah ee degmadaasi iyo ciidanka xisbadaba howlgallo kala duwan oo ay ka sameeyeen gudaha magaalada ay kusoo qabqabteen raashiin iyo agabyo kala duwan kuwaasoo dhacay islamarkaana lagu iibinayay suuqyada kala duwan ee magaalada islamarkaana dhibaatooyin caafimaad ku leh bulshada iibsata maamulka oo dadaallo kala duwan ku bixinaya badqabka bulshada ayaa meel fagaaraha isugu keenay waxyaabo fara badan oo wakhtigoodu dhammaaday islamarkaana looga digay ganacsatada in ay ka iibiyaan bulshada qeybaheeda kala duwan halkii la isugu keenay waxyaabaha dhacay ee laga soo ururiyey suuqyada kala duwan ee degmada bu'aale waxaa goobjoog ka ahaa qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horeeyaan waxgaradka iyo guud ahaanba bulshada qaar ka mid ah indheergaradka degmada bu'aale oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landulus ayaa ka hadlay adeegyada kala duwan ee maamulka iyo ciidankaba ay ka wadaan gudaha magaalada islamarkaana ha lagu ilaalinayo badqabka iyo guud ahaanba bulshada muslimiinta iyagoona si weyn u soo dhoweeyey uguna mahad celiyey maamulka islaamiga ah maanta dee waxaana horyaalla wax mar walba la- la qaban jiray laakiin aad moodo maanta inay wixii kun jeer ka badan tahay maanta dee laba qaybood bay isugu jiraan muqaadaraad iyo waxay isugu jiraan badeeco nooc walba kale Een, haddii aan ku hormaro xagga badeecada waxaa ka mida kow waxaa ka mida caleen oo looraad ah oo yarayn baa ka mid ah waxaa ka mida cabitaano nooc walba isugu jiro sida kuwa aan cananaaska iyo een, kuwan kale ee raanida iyo waxyaalahan ay ay yidhaahdaan waxaa kaloo ka mida xanja mastika baasha la yidhaahdo oo iyadana tii cagaga iyo midii mastikada ahayd iyo la- kale leh waxaa ka mid ah yaanyo shiishiid baa ka mid ah oo aad u fara badan oo exbayr ah oo dheydkeedu u dhacay waxaa ka mid ah baalka la yidhahdo maraq digaaga waxaa kaloo ka mid ah baalkan la yidhaahdo bariis maceeyaha dhammaan alaabtaas oo dhan waa exbayr Een, waxaa kaloo ka mid ah timir baa ka mid ah waxaad moodaa mar walba in laga hadlo ayna sono noqota ayaad moodaa waxaan waxaa laga qaadayaa sidaan u ognahayba caafimaad darro fara badan exbyre حان لنكي مسلم أجي ويركنوا أكتن ولا يركنوا أكتن إهلوا أجن ولا هيك إسكدافة ولا هيك إسكدافة أدوبنا دم سينكجر آخرنا دم سينكجر تعبان سينكروش أدوبنا فقيرنا بأي عيب يسينكروش
meeshan waxaa yaalla yaanyo dhacday baa taalla cananaas dhacay baa yaalla caleen dhacday baa taalla maraq digaag dhacay baa yaalla wax tiro badan baa yaalla meeshan iyo kuwo kaloon hadda aan gaari karin aniga qaad baa yaalla tubaakaa taalla sigaar baa yaalla muxuu hayaa aw aqliga hadda xisbada way dadaashay khayr allaha siiyo horna way u dadaalahayeen ayagii amiirkoodaba Eh, jazaakum allaahu khayr annagana garab baan una way ku guulaysteen alxamdulilah rag baa u taagan arrintan ayaana qayb ka ah dadaalka noocyadiisa kala duwan ee maamulka islaamiga ah ee degmadaasi uu ka samaynayo gudaha degmada iyo deegaanada kale ee laga maamulo degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe jasaaka allahu khayran walaalka cuhmaan axmed dhuubow munaasabad shahaadooyin lagu gaddoonsiinayey soddon arday oo ka qalin jibaysay mu'asasada almiftaax ayaa ka dhacday degmada tiigla weelaa saamiga ee bakool waa kan walaalkeen cabdiqani maxamed ee warbixintaasi inoo eega xafladan oo lagu maamuusayey soddon arday oo ka qalin jabisay mu'asasada almiftaax faraaceeda koowaad ee degmada tiyeglow ayaa ka dhacday masjidka jaamaca ee abubakar usidiiq waxaana munaasabada goobjoog ahaa mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada bakool iyo midka magaalada culimo nuqabo iyo waalidiin ugu horreyn waxaa kelimad tawciya ah madasha ka jeediyey sheekh ibraahim cali oo ka mid ah culimada diinta islaamka bacda xamdilaahi subxaana wa tacaala ilaahay mahad- mahadiyow iyo kadib may baan fadhiynay hata hafla ikhtitaami ah oo cala miftaax awlaadi alkitaaba waalqiraa'a bardaas horda awlaadun yaryaro haan eh hadda may baa ka jaraana galantaana iyo mas-uuliyaddaanoo ka jaraan haddii fay lahaadaanna may nagdaana nicmo ilaahayda siya nagdaaya rasuulku sal alla alay wasalamka yaraahu idaa maata ibnu aadam inqataca camaluhu ilaa min halaad qofka haddii dhimado camaljeegaho ilaa sadi maahane may kamadaa sadiida waladin saalixin yadcuu lahu oo inagu wanaagsanoo ondoceyo marka inagu madii wanaagsanaado awlaadi madii wanaagsanaadaan may nagadaana nicmo bal haddii humaadaanna may nagadaana lakiyaaba niqma ninkii nagadaa musiibo adduunyo ama aakharaba intaasi kadib ardaydii xafladda maamuuskaha loo sameeyey ayaa goobta ku soo bandhigay cilmiga ay xambaareen muddada siddeedda bilood ah إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم markuun durtufadaas meelahaas biis miika allaahumma amuutu waaxyaa markaa ku koti meelahaas alxamdu lilaahi alladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur marka walaamaas meelahaas biis millaah ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد مطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره malaaq sheekh ibraahim dhaysaneh malaaqa beesha jilible ee wilaayada bakool oo qayb ka ahaa marti sharafkii xafladda lagu casuumay ayaa kelimadan goobta ka jeediyey runtii geedka may argahaynaa ilwal argaasa soomaalima araasa ilaalmo ku dhunto lankii onogeer walma baradaw lahay laysal khabaru kalmucaayana waanu hangayo eh wal alla wali omay bu ahaa aas-aasaadu diil aray oo dhanoo korlku xifdaysanyi ciyaalkan wala akhriyaayan madiyo akhriyaan haanin kori lankiiba maarataay iimaan le qalbisha iimay bu ahaa jalacsanaay ilanga madishay ku koyti walaalayaal onoga meel dhowri yaraantiis meel dhanto iyo walaa isu akhriyaahay maasha allah ilaahay hanin xifdiya yoona may bu ahaa waalidiintaas oo olaadan ha barbaariyaan salaada ha kiyaayaan duhurka ha nagaayaan asarka ha nagaayaan may lenaaha ilaahay daminkii waalidkiin ha dhaafo olaadin ilaahay masiin ku dayaco haani rasuulkan sheegay calayhi salaatu wasalaam oo walad saalix oo maaragtay yuntaficu bihi arin allaha siin ku weela haani aakhare maybaa ka meel marteen allaha seen kuwaala anta maybaa laka baradaay qabaana si dhega seen mucallanka baraha maybaa eedi eeda wanaagi maraaxili oo dugsun hamariya sheegay alkitaaba walqara'a asalna diinto maybaa ahan asal shee maybaa ahan alqara'a ta rasuulka la amaray calayhi salaatu wasalaam iqra' la lahaayo amar la siyaay kitaabada maybaa ahan walwalba oo dhan walaadu may argaasana kitaaba liinfeedi lang macallin shon haayna liinka dhiibi meel alla meel qur'aankan ilaahay kuma dhee ya liinfeedi onogin akhriya ilaahay ha xifdi eeda aan faraxsana waxaa dhankooda hadalloo kookooban goobta ka jeediyey qaar ka mid a waalidiinta ardayda iyagoo bacdallaahi u mahadceliyey macallinka madarasada ee dadaalka hagarla'aanta ku bixiyey ubadkooda walaalayaal wayna wacdii horta waadan waynin sheegay dhanakaas wayna buraarigiyey war ka baha ka koranayni dhan hadalaana maameel madhama kolley iyaalkan isla argaana maasha allah kolley sidii oo hata nahaan barbaariyay niinta animi argaana una dhan ilaahay barakaay maasha allah wadaad khayr alasiya ilaahay dembidii dhaafa ani farbaro ka heliin alxamdulilah ilaah inka mahadnagaan maybu aha taas faa'iiduu ilaahalkii hooba arkaanul islaam arkaanul iimaanba korninku hifdiyan fartan dhaha bari dad diin baradiyo tangatali sheegaa isla dhegaanay maraatibu diin ahayd maybu aha maasha allahu kolley ladkii hoolin galanku jeysadii dhan mayba ilaahinku bari ana ini miisaanjo aakhir ilaah inka kabo daddiinta islaamka noola iyaha ilaahay oo dhanbe ku abaalmari bismillaah anoo magaaga leeraa umu usaama waalidiintii way baa kuma dhana iyaalkii siyeedka bolod madarsadii aan miftaax dhakadaayeen eedyada iyaalka ma hadiini eedyada wal ninka baradeen ilaahay kama hasin ani iyaalka walna quraan oo walna akhriyaan nin baradeen kutaabka ma idhahdaa haafiyada akhriyaayan ilaahay kama hasan alxamdulilah alxamdulilah maalinkana kheyr allaha sii una oo ena waalidiin oo ha ku qiib gali madarasadii almiftaax unogenin dhikadaayan alxamdulilaah geekahanin qalanjibiyan waybanaha ku qalanjibiyeenaha alqaraa'a walkitaaba maasha allah eedanaan ma hadini markiinu sheenani walnama qoraan walnama akhriyaana siyeed biloodiyaan furunayti eedaanka ma hadini geeka kitaabka boltumi afarta haddii lahaanfeeda meelifadaan ku akhriysadayan madarasadaan eedaan ma hadini dadka kanool degmada tiyooglow ha ku qiib qaadadan kowdii bishii afaraad ee rabiicu thaani sanadkii tagay ee kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri ayaa madarasadan oo hoos tagtaa maktabka dacwada wilaayada bokool laga hergeliyey magaalada tiyoglow ee xarunta wilaayada waana tijaabo guulaysatay iyadoona faraceeda labaad uu hadda ka furan yahay deegaanka biyoley ee hoos taga degmada tiyoglow jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani guud ahaan walaalahayga muslimiinta warkiisa waxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al'andalus saaka waa nageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli waa nugu mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayga muslimiinta waad kumasantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al'andalus wasalaamu عليكم ورحمة الله وبركاته وجهادكم مبارك